agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda oo ka qayb galay shir loogaga hadlayay qorshaha shanta sane ee soo socota ee jubbaland ayaa ka hadlay arrimo badan oo qotoma dhaqaalaha kulankan wuxuu daba socdaa kulamo hore oo maaragtay hore loo soo qabsatay oo ku saabsan eh, dejinta eh, istaraatiijiyadda horumarineed ee dowladda jubbaland ayuu quseeyaa sidaa la socotaan eh, dejintaasi waxay ka kooban tahay tirar tiirarkaas ayaa hadba macnaha een, eh, wasaaradihii iyo institutionada ay quseeyaan ayaa lagala munaaqashoonayaa si loo soo saaro maaragtay een, eh, waxyaaba maaragtay taabageli karo oo maaragtay een, horna loogu socon karo ayaa hadda maanta een, wuxuu ku saabsan yahay maaragtay microfiscal stability ama economic development ayuu ku saabsan yahay Eh, taasoo marka wasaaradda maaliyadda ay qeyb weyn ka tahay sidoo kale wasaaradaha kale ee ayagana wax soo saarka ee maaragtay een, eh, ka yihiin xanaanada xoolaha iyo beeraha iyo ay dhammaan kamid yihiin ayagana ay qeyb ka yihiin waxaan rajeynayaa dad khubra oo hadda een, nagu filan ay noo joogaan halkan agaasimaha hadalka sii watay ayaa jiri waxa uu sameynaya maamulka jubbaland koror dhanka maaliyadda isagoona hadalka raaciyey inuu ku jiro maamulada ugu maamulka jubbaland maamulada ugu horeeya dhanka maaliyadda dhaqaalaha jubbaland waa mid maaragtay een, mar kasto garaafkiisa kor usii kaco laga soo bilowdo labada kun iyo afar iyo tobankii oo aan ku bilownay miisaaniyad aad iyo aad u yar iyo maanta oo aan nahay maaragtay statetka ugu miisaaniyad fiican stateyada kale sooma soomaaliya marka laga reebo maaragtay eh, somaliland iyo iyo puntland marka laga reebo eh, stateka ugu miisaaniyad fiican ee maaragtay isku filnaanshana inaan gaarno aan rajeynay ilaahi hadduu yidhaahdo wasaaradda maaliyadda jubbaland ayaa sameyneysa horumar eh, la taaban karo oo dhanka kobaca dhaqaalaha ah